bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa waa bilowga suuratu nnamli waana makiya aayaadkeeduna waa saddex iyo sagaashan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim taasiin tilka aayaatu lqur'aani wa kitaabin mubiin allah waxaa u ihi subxaanah taasiin allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa u ogaal badan oo garanaya xuruuftaas waxa uu uga jeedo muqatacaadka ah allah waxa uu ihi tilka taasi aayaatu lqur'aani qur'aanka aayaadkiisii weeyi iyo wa kitaabin wa aayaatu kitaabin kitaab aayadihii weeyi kitaabkaasoo mubiinin cad ama wax caddaynaya hudan ay haadiyan xaal u yahay mid wax hanuuninaya kitaabkaasi oo mu'miniinta hanuuninaya wa bushraa ay wa mubashiran iyo xaal u yahay mid u bushaaraynaya lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah oo janno ugu bushaaraynaya aladiina mu'miniintaasoo yuqiimuuna oogaya alsalaata salaada oogaya oo wayu'tuuna bixinaya azakaata sakadana siinaya ciddii mutaysatay walxaal ayay sakada bixinayaan salaadana oogayaan hum iyagu bil aakhirati aakhira hum iyagu yuuqinuuna ay yaqiinsanayaan oo ay rumaysan yihiin ina aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynaynin bil aakhirati aakhiro zayannaa waxaanu u qurxinay lahum iyaga acmaalahum camalladoodii xumaa ayaanu u qurxinay oo fahum iyagu yacmahuuna waxay ku wareersan yihiin acmaashaa xunxun dhexdooda ayaa ay ku wareersan yihiin oo fahum yacmahuun ay yataxayaruuna fiihaa waa kuwa xumaantaa iyo fawaaxishtaa dhexdeeda ku wareeraya alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa lahum ugu sugnaaday suu'u lcadaab cadaabka kiisa u xuni uu ugu sugnaaday adduunyada oo wahum iyagu fi laakhirati aakhire dhexdeedana hum iyagu al akhsaruuna waa kuwa ugu khasaaraha badan alla waxau ihi waa innaka adigu nebi muxamedow latulaqaa waxaa lagula kulmiyaa alqur'aana qur-aanka ayaa lagula kulminayaa oo inta laguu keeno aada la kulmaysaa ood qaadanaysaa min ladun xakiimin alla xikmad badan agtiisa ayaa qur-aanka lagaala kulminayaa oo lagaaga keenayaa allaha xikmadda badan oo caliimin cilmi badan wadkur xusnebi allow dadkana u sheeg id waagii qaala uu yidhi muuse nebi muuse liahlih ehelkiisiiyo ooridiisii oo la socota uu ku yidhi markay dariiqa ka lumeen iyagoo madyan ka soo socda oo masar u soo socda uu ku yidhi innii anigu aanastu waxaan arkay naaraa dab meel ka baxayaan arkay sa aatiikum waxaan idinkala iman doonaa minhaa naartaa xaggeeda yacnii dabkaa waxaan idinka keeni doonaa ama aan idinkala iman doonaa bikhabarin war oo dariiqa aynu ka lunnay waynu dhammaanee bal dhinacaynu u soconnay iyo dariiqa warkiisa waan ka keeni aw aatiikum amase waxaan idinkala iman bishihaabin ama dhuxul daba oo macnaha aynu shidanno ayaan idinka keeni dhuxushaasoo qabasin ay maqbuusatin min aslihaa laga soo dhimbiil qaatay asalkeedii oo dabkii ay ka shidnayd ah oo yacnii waxa weeyaan dabka baxaya dee dhuxusha laga soo qaata weeyaan shihaabku qabaskuna waa min aliqtibaas macnaha laga soo dhimbiil qaatay ama bishihaabin qabasin shihaab waa dhuxusha dabkee nool qabasna waa qoriga isaguna noolee afka dhuxusha ku leh marka waa la kala bedelayaa haddii la kala duwo oo aw aatiikum ama waxaan idinkala iman oon dabka xaggiisa idinka keeni bishihaabin dhuxul daba qabasin baan idinka keeni qori nool oo daba lacallakum tastaluuna likay tastaluu si aada u kulaashaan oo dhaxanta aada uga dugsataan alla waxau ihi falamaa jaa'ahaa markii uu dabkii u yimid nuudiya waa loo dhawaaqay muuse oo ambuurika biambuurika waxaa loogu dhawaaqay ambuurika bianbuurika waa la barakeeyey man axadka fi nnaari ay fii makaani nnaar dabku meesha uu ka baxayo cidda ku sugan waa la barakeeyey oo muuse ah waana halka loogu waxyooday rabbi uu kula hadlayo waman xawlahaa cidda dabkaa hareeraheeda ku suganna waa la barakeeyey oo malaa'igtii goobjoogga ahayd ah wa subxaana allah ilaahay baa ka nasahan oo ka hufan xumaan oo dhan allihii rabbialcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa yaa muusaa ilaahay baa u dhawaaqay oo la hadlaya yaa muusaa muusow innahu sha'nigiiyo arrinku waxa uu yahay ana anigu anigan kula hadlayaa allaahu alla ayaanahay rabbiga mudan in xaq lagu caabudo allihii alcasiizu ee qaalibka ahaa ee awoodda badnaa allihii alxakiimu ee xikmadda badnaa ayaan ahay wa alqi rid muusow oo dhulka ku tuur casaaka ushaada rid markaa dee meesha waxaa ku jirta fa alqaaha waa tuuro waa riday falammaa ra'aahaa markuu muuse arkay ushii oo tahtazu dhaqdhaqaaqaysoo galgalanaysa ka'annahaa xaal aad moodaba ushii jaannun masyar ama subxaanyo aad mooddo wallaa waa jeedsaday muuse mudbiran xaal u yahay mid u daba jeediyey dhabarka ayuu u jeediyey oo dee waa isaga dhaqaaqay ilain ul buu haystay isagu maskuma ogeyne walam yucaqib dibna uma soo eegin oo kuma soo noqon ay lam yarjic allah baa markaa haddana u dhawaaqay oo yidhi ilan waa ka baqday oo ushii waxay noqotay waxaanu ku ogeyne yaa muusaa muusow laa takhaf ha cabsoonin waayo innii aniga laa yakhaafu kuma cabsadaan ladaya agtayda almursaluuna kuwa la soo diray waaba loo waxyooday oo waa rasuul markaa nin la soo diray oo rasuulihi agtayda kuma baqde e waa badbaadayaaye ha cabsanin ee nabadgelyo iyo ammaan dareen ilaa man dalama ilaadu waa bimacnaa laakina oo waa munqatic istihnuhu e laakina man ha yeeshee axadka dalama dulmi falahuwa manku humma baddala dabeed ku bedela xusnan wanaag ku bedela bacda suu'in xumaan dabadeed fa innii anigu gafuurun mid u dembi dhaafis badan baan ahay kaas raxiimun oo u naxariisanaya wa adkhil geli baa la yidhi muusow taasi waa aayaddii hore oo aayadda hore ushaada tuur mas bay noqotay waa mucjisada koobaadee la siiyey mucjisadii labaadee iyaduna cajabta badnayd waa tan alla waxa uu ku yidhi wa adkhil geli muusow yadaka gacantaada fii jaybik maradu meeshay ka go-an tahay ee madaxa laga geliyo ama laga soo bixiyo halkaa gacantaada geli oo jeebka waxaa looga jeedaa asluljayd wa alqacu baa la yidhaha luqada carabiga goyn wa hamuuda aladiina jaabuu sakra bilwaad ay qatacuu markaa maradu halkaa luqunta ama qoorta ee madaxa laga geliyo lagana soo saaro ay ka go-an tahay dee si uu qofku markuu gashanayo uu madaxa uga geliyo ama uga soo bixiyo ayaa la yidhaha jayb marka ama shaadh ama shamiis qof yacni hadba waxa uu xidhan yahay maradu halkaa ay ka go-an tahay weeyaan jaybku marka waa adkhil geli yadaka gacantaada fii jaybika maradaadu halkaa ay ka go-an tahay ee madaxa laga geliyo ama luqunta halkaa gacanta ka geli ilaa aad gaadhsiiso markaa kilinkilada hoosteeda oo garabka hoostiisa ah waayo aayaddii kale ahayd wadmum yadaka ilaa janaaxig janaaxna waa garabka markaa waa gacanta halkaa markaad ka geliso madaxa marada laga gashado hoosu wad ilaa kilinkilada yani oo garabka hoosteeda aad gaadhsiiso dabadeed soo saaro dee waxay soo baxaysaa iyadoo nooc kale ah wa adkhil geli muusow yadaka gacantaada fii jaybik maradaadu halka ay ka go-an tahay ee madaxa laga geliyo ama laga soo bixiyo halkaa gacantaada geli ilaa aad kilinkilada gaadhsiiso ama garabka hoostiisa dabadeed soo saar baa meesha ku jirta takhruj markaa way soo bixi gacantu baydaa'a xaal ay tahay mid cad oo iftiimaysa min gayri suu'in xumaan la-aanteedna la cad oo waxay la caddahay baras iyo cudur ku dhacay maahee waa mucjizo min gayri suu-in waa si aan baras loo moodin alla waxa uri fii tisci aayaatin waxaa meesha ku qadaran aayatan xaal ay aayad ama mucjizo ay tahay gacantaa caddaanaysaa mucjizadaasoo fii tisci aayaatin aayaad iyo mucjizooyin sagaalo ku dhex sugan yacni waa mucjizo ka mida sagaal mucjizo oo lagu siinayo ilaa fircawna mursalan bihaa usoo qadar xaal aad tahay mid lala diray aayaadkaas ilaa fircawna fircoonna loo loola diray isagoo aayaadka wata iyo wa qowmihii qowmkiisa ama fii tisci aayaatin waxaad usoo qadaraysaa arsalnaaka yaa muusaa muusow waanu ku diray fii tisci aayaatin maca tisci aayaatin aayado sagaalen la jirkoodaanu ku diray adoo wata oo xaggeenu kuu diray ilaa fircawna fircoon xaggiisaanu kuu diray iyo wa qowmi reetulkii waayo innahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen qowmaa qolo kuwaasoo faasiqiina daacada rabbi ka baxay alla waxau idhi falammaa jaa'athum markay u timid fircoon iyo qoomkiisii aayaatunaa aayaadkayagii mubsiratan xaal ay tahay mid cad oo iftiimayso wax kala caddaynaysa aayaadkayagiioo cadcad markay u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kani sixirun sixir weeyi sixirkaasoo mubiinun sixirnimadiisu ay caddahay oon cad saaray wajaxaduu waa dafireen oo waa diideen bihaa aayaadkii iyo mucjizaadkii way dafireen oo waa diideen wastayqanathaa anfusuhum walxaal bay diideen istayqanathaa ay yaqiinsatay aayaadka anfusuhum nafahoodu ay yaqiinsatay iyagoo qalbiga iyo naf ahaan u huba inay mucjizo rabbaaniya tahay ayay haddana dafireen oo ay diideen oo maxay u diideen dulmaa liajli dulmin xadgudub iyo dulmi darteed iyo wa culuwaa sarrayn ayse sarraysiinayaan darteed ayay u dafireen oo u diideen ee fandur bal eeg nebi allow kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmufsidiina kuwii wax fasahaadinayey bal cidhibtoodii siday noqotay eeg macnaha eegmo aad ku waantoobaysood wax ku qaadanayso maaha nadarul cayne waa nadara tafakurin wa ictibaar qalbiga ka fiiri oo ka eeg maaha isha ka eeg oo dhaaf alla waxau ihi walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilmaa wallaahi laqad aataynaa dhab ahaan waxaanu u siinay daawuuda nebi daawuud waxaanu siinay iyo wa sulaymaana nebi sulaymaan oo ina daawuuda cilmaa cilmi baanu siinay waa cilmigii nebinimadee rabbi ugu nicmeeyey wa qaala waxaana yidhaahdeen daawuud iyo sulaymaan alxamdu lilaah mahad iyo ammaan oo dhan allay u sugnaadeen oo iska leh alladii allaha fadalanaa naga dheeraad siiyee naga fadilay ama naga sarraysiiyey calaa kaiirin in fara badan oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a addoommadiisii almu'miniina ee mu'miniinta ahaa ilaaha in badan oo mu'miniina naga sarraysiiyey ayaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh wa warisa waa dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuuda aabbihii daawuud ayaa u dhaxlay oo nebinimadii uuga hadhuu ka dhaxlay wa qaala waxaanuu yidhi sulaymaan yaa ayuhannaasu dadkiiow cullimnaa waxaa nala baray mantiqa tayri shimbiraha hadalkoodaa nala baray oo codka shimbiraha ciyaya iyo hadalka maqsuudka waxay leeyihiin ayaa nala baro waanu afnaqaanaa wa utiinaa waxaana nala siiyey min kulli shay shay walba waxbaana laga siiyey yacnii wax kastoo ambiyo iyo boqorro la siiyo waa nala siiyey inna haadaa arrinkan ayilmu'taa waxaa nala siiyey ama al iitaa siintaasi lahuwa isagu alfadlu waa dheeraadsiin ama deeq iyo gallad deeqdaa iyo nicmadaasoo almubiinu cad oo macnaha waxa weeyaan aan shaki lahayn wa xushira waa la soo ururiyey lisulaymaana nebi sulaymaan waxaa loo soo ururiyey junuuduhu yacni ciidankiisii min aljinni jinka xaal ay ka mid yihiin ciidankaasi iyo walinsi insiga iyo watayri shimbiraha oo fahum iyagu ciidankaa kala duwani yuusacuuna waa kuwo laysu soo celcelinayo oo xagga horena laga socdo xagga dambena laga socdo dee si aanay isu dhaafin laysu joojinayo oo yuraddu awalahum calaa aakhirihim weeyaan yuusacuunada kooda u horeeya iyo kooda u dambeeya ayaa laysu celinayaa oo yani la wada wadayaa si aanay u kala badin alla waxau idhi xataa idaa aatow sulaymaan iyo ciidankiisii markay yimaadeen calaa waadi namli quraanjada toggeedii markay yimaadeen ee soo dul joogsadeen qaalad waxay tidhi namlatun quraanjo ayaa tidhi oo namlatun waa midh ka mid a waa boqoradeedii ayaa mufasiriintu sida jalaaliinka oo kale uu ku tilmaamayaa oo waa melikatu namli buu leeyihi marka waxyaabaha mufradkooda iyo jamacooda ta'da lagu kala saaro oo namlun waa quraanjadii badnayd namlatunna waa midhkii marka qaalad waxay tidhi namlatun quraanjo quraanjooyinkii ka mid ah waxay tidhi yaa ayuha namlu qudhaanjooy udkhuluu gala masaakinakum guryihiinna laa yaxtimannakum yaanu idin burburinin sulaymaanu nebi sulaymaan iyo wa junuuduhu ciidankiisu walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareemayn iyagoon idin dareemayn yaana idin jiidhina guryihiinna gala fatabasama waa dhoo la caddeeyey sulaymaan daaxikan xaal uu yahay mid qoslaya min qowlihaa min ajli qowlihaa hadalkay tidhi darteed isagoo la qoslaya ayuu muusooday ama dhoo la caddeeyey wa qaala waxaanuu yidhi sulaymaan rabbi yaa rabbi rabbigayow awsicnii iwaafaji ama igu ilhaami an ashkura inaan kuugu mahadnaqo nicmataka nicmadaada allatii nicmadaasoo ancamta ad iigu nicmaysay calaya aniga korkayga iyo wa calaa waalidaya labadayda waalid korkooga aabbaha iyo hooyaday wa an acmala iyo inaan sameeyo allahayow iwaafaji saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsan camalkaa wanaagsan oo tardaahu aad raalli ka tahay rabbigayow wa adkhilnii allahayow igeli biraxmatik ay bisababi raxmatik naxariistaada sababteeda allahayow igu geli fii cibaadika asaalixiina addoommadaada wan wanaagsan dhexdooda igeli oo ambiyada iyo awliyada iyo kuwaa dooratay kuwaa jumladooda iyo duuduubkooda mid ka mid oo ku dhex jira allahayow iga yeel wa tafaqada waxa uu baadhbaadhay sulaymaan adayra shimbirihii ilan ciidankiisay ka mid yihiine iyagiibuu kormeero uu raadiyo u baadhbaadhay inay dhan yihiin iyo inay kala dhiman yihiin fa qaala dabeed waxau idhi sulaymaan maa lii maxaa ii sugnaaday laa araa xaal aanan arkayn alhudhuda hudhudkii waa nooc shimbirihii ka mid a maxaan hudhudkii ulaayaheenu arki laayahay am kaana mise waxau ahaaday min alghaa'ibiina mise kuwa maqan een xaadirka ahayn ayaa uu ka mid yahay low cadibannahu walla waan cadaabi oo waan cadaabi oo macnaha waan ciqaab adag baan marin low cadibannahu walle waan cadaabi hudhudkaasi cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan daran macnaha cuquubad daran ayaan marin aw la adbaxannahu ama waaban gowrici aw laya'tiyannii ama wuxuu iila imani bisultaanin daliil daliilkaasoo mubiinin cad yacni ama xujo cad buu keeni ama waxa weeyaan tallaabaan ka qaadi famakasa markaa wuu maqnaaday hayra baciidin waxaan badnayn buu maqnaaday yacni in yar buu maqnaayo markiiba waa yimid weeyaan macnaha amaba famakasa waa nagaaday hayra baciidin waxaan durugsanayn oo in yar buu maqnaayo markiiba waa yimid oo hayra baciidin sida maxalliga uu ku yani fasiraayo ee yasiiran min azamaan weeye wakti yar ayuu sii maqnaayo markiiba waa yimid oo ma raagin fa qaala dabeed waxau yidhi hudhud axadtu waxaan koobay sulaymaanow bimaa shay lam tuxid aanad koobin bihi maaga waxaanad adigu cilmi ku koobin ayaan soo koobay oo waxaanad ogeyn oonad warwahayn baan soo ogaaday waji'tuka waxaanan kuula yimid sulaymaanow min saba-in yacni waxa weeyaan qabiilada saba ree saba waa qabiila min qabaa'il ilyaman eh ree saba waxaan kaaga keenay binaba-in war warkaasoo yaqiinin la hubo war hubaalah oon shaki lahayn baan kuu sidaa warbixintii buu galo waxa uu yidhi innii anigu wajadtu waxaan soo ogaaday imra'atan oo wajadadu dee matii markay labada mafcuul qaadanayso waxa weeyaan bimacnaa calimana waa lagu macnayn jiray helitaankana waa lagu macneeyaa marka waxau idhi innii anigu wajadtu waxaan soo ogaaday imra'atan haweeney haweeneydaasoo tamlikuhum mulkida oo iyada u talisa oo macnaha boqorad le u ah wa uutiyad waxaana la siiyey haweenaydaas min kulli shay wax walba waxbaa laga siiyey oo macnaha wax wal ay boqorro u baahan yihiin weeye yacni waa shay kasta oo dee waxyaabaha muluugta iyo boqorrada lagu yaqaano yacni ay u baahdaan waxaasoo dhamme agteeda waa yaallaa waxba kama dhinna wa uutiyad waxaana la siiyey haweenaydaa u talisa min kulli shay wax wal oo boqorradu ay u baahan yihiin oo ay haystaan ama lagu yaqaano waa la siiyo waxba kama maqna walahaa waxaanay leedahay carshun carshi carshigaas oo cadiimun weyn yacni sariirtii lagu yaqaanay boqorradana waa leedahay wajadtuhaa waxaan ogaaday iyada iyo wa qowmahaa qoomkeediiba yasjuduuna inay u sujuudayaan lishamsi cadeeda ay u sujuudayaan min duuni illaah ilaahay sokadii cadeed inay u sujuudayaan baan soo ogaaday wazayana waa u qurxiya lahum iyaga ashaytaanu shaytaanku acmaalahum camaladooda ayuu u qurxiyey oo fasaddahum dabeed waxa uu ka jeediyey can isabiili waddadii xaqa ahayd iyo hanuunkii ayaa uu ka jeediyey oo fahum iyagu laa yahtaduuna kuma hanuunayaan kuma hanuunayaan anlaa yasjuduu ay an yasjuduu inay u sujuudaan marka laadan ayaan naafiye ahayne sila ama tawkiida sida lianlaa yaclama ahlulkitaabi ay liyaclama oo laadu marar badan waxay u timaadaa iyadoo sila ama tawkiida oon macnihii nafyiga laga macnaynin sidii oo kale weeye markaa fahum iyagu laa yahtaduuna kuma hanuunayaan anlaa yasjuduu ay an yasjuduu inay u sujuudaan kuma hanuunayaan lilaahi alla ay u sujuudaan waa markaynu laada sila ama tawkiid ka dhigno haddii laada naafiye laga dhigana waxaad ku cilaysaa wasayanada oo shaydaan camaladoodii xumxumaa buu u qurxiyey markaa fahum laa yahtaduunada iyadu hadalkaasi halkaa jumlo ku dhammaystirantay bay noqon oon tan dambe ku xidhnayn oo fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan waa jumlo kaamiloo halkaa ku dhammaatay marka allaa yasjuduuda wasayanada ku cile oo shaydaan wuxuu camalkooda xun ugu qurxiyey anlaa yasjuduu lianlaa yasjuduu si aanay ugu sujuudin darteed lilaahi alla aanay ugu sujuudin alladii allaha yukhriju soo bixiya alkhaba ayil makhbuu'a waxa ku qarsoon fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo walardi arlada dhexdeedaba oo wayaclamu og maa tukfuuna waxaa idinku qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisanasaanba allaahu alleh laa ilaaha ay laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeyaan carshigii alcadiimi ee weynaa haadihi suura ilaahay tabaaraka wa tacaala bilowgeeda wuxuu inoogu tilmaamay qur'aanka iyo waxa weeyaan sharaftiisa iyo karaamada iyo fadliga uu leeyahay oo ilaahay waxau ihi tilka aayaatulqur'aani wa kitaabin mubiin qur-aan iyo kitaab labaduba waa calam qur'aanka uun tilmaamaya oo qur'aanna dee waa kii la akhriyayey waana calam oo dee kalaamkaa ilaahay ee la akhriyayo ilaahay soo dejiyaa loo yaqaana qur'aan kitaabna waa ka aynu akhriyanno suxuftana ku qoran lana kulmiyey waayo kitaabadu kulminta iyo ururinta iyo qoraalkaba way tilmaantaa oo qur-aankuna intaba sifaadkiisa waa ka mid in la akhriyayo la ururiyey lana qoray oo laabta lagu xafiday kutubahana lagu kulmiyey oo lagu qoray tilka ismu ishaaraha baciidkaasaynu suuraddii horeba kusoo tilmaanay iyo aayaad hore inoo soo maray waxay tilmaamaysaa waa waa bucdi macnawiyaho waa libucdi martabatihi wa culuwi maqaamih yacni fogaanshaha darajadiisa iyo maqaamkiisa uu sarreeyo ayaa isagoo dhow oo aayaadkiisa gacanta lagu haya haddana ismu ishaare baciida loogu tilmaamaya sida aliflaam mim dalika alkitaabu laa rayba fiih albaqara bilowgeedaba aynu ku soo maray marka tilka taasi iyadoo aayaadka suuraddan la tilmaamayo waxaa ismu ishaare baciida loogu ishaarayaa dee waa fogaanshaha ay darajo ahaan iyo maqaam ahaan u fog yihiina ay u sarreeyaan marka alla waxau idhi taasi sarraysa ee darajadeedu rafiica tahay waa qur'aankan kariimka ah iyo kitaabkan sharafta badan aayaadkiisii weeyi waana kitaab mubiin ahoo isaguna waa cad yahay waxna waa caddaynaya oo yacni abaana iyo baana mutacaddi iyo laasim labadaba waa laga keenaa mubiin marka ama isagaa wax caddaynaya ama laftiisaa cad oo waa daahir an madmadow iyo ishkaal midna aan lahayn waxaa kaloo qur-aanka lagu sifeeyey hudan wa bushraa lilmu'miniin waxaynu ka macnaynay masaadirtaa bimacna ismi lfaacil oo hudan ay haadiyan wa bushraa ay mubashiran isagoo hanuuninaya oo bushaaraynaya waxaase isamka faacil ka xeel dheer sidii bilowga baqaraba aynu kusoo tilmaanay hudan lilmuttaqiin masderka in sidiisa loo daayo oo in la yidhaahdo waaba hanuunka laftiisii iyo bishaarada lafteedii ayaa ka xeel dheer in la yidhaah wuu hanuuninaya waaba hanuunka laftiisii waa caynu shay oo masderka yacni in la yidhaha hada rajulun cadlun iyo caadilun cadlun baa ka xeel dheer caadilun oo waa nin caadilo cadaalad fala iyo laftiisa cayntiisaaba cadaaladii ah waa kala sarreeyaan marka qur-aanku sharafka iyo maqaamkiisa sare uu leeyahay darteed yacni masderka ayaa ka ablaqsan oo ka xeel dheer isamka faacil in lagu daayo masdernimadiisa oo la yidhaha hudan xaal uu yahay hanuun iyo wa bushraa bishaaro waaba hanuunka laftiisii iyo bishaarada lafteedii dabeed alla wuxuu tilmaamay sifaadka muuminiinta oo aladiina yuqiimuuna asalaata wa yuutuuna azakaata wahum bilaakhirati hum yuuqinuun waa kuwa salaada oogaya maxalligu waxau odhanaya yuqiimuunada waayo salaada had iyo jeer arki maysid yusalluun yuqiimuun iqaamadu waa maxay waxau odhanayaa waa ya'tuuna biha calaa wajhiha waa kuwa salaada wejigeeda dhabtee ay mutaysatay ula imanaya ee u dhammaystiraya xuquuqdeedeen waxba ka dhimayn marka iqaamadu waa oogis waa innaka hore usoo tilmaanay dabka weyn ee aadka u fara badan meesha uu ka baxayo oog baa la ydhaha dab yaroo meel ka bildhaamayo oog lama ydhaha marka oogistan iqaamadu waa salaad loo dhammaystiray waxay mudnayd ee xaqa u lahayd iqaamadu marka salaadda ayay oogayaan oo macnaha waajibaadkeeda iyo xuquuqdeeda iyo arkaanteeda iyo shuruudeedaba ay u dhammaystirayaan zakadana waxay siinayaan ciddii mutaysatay aakhirena waa yaqiinsan yihiin waa sifaat lmu'miniin sifaadkii mu'miniinta markii la tilmaamay ayaa waxaa la sheegay tilmaamaha xunxun ee gaalada iyo masiirkiiyo cuquubada ay la kulmayaan wa alla waxau ihi ina aladiina laa yuuminuuna bilaakhirati zayanna lahum acmaalahum fahum yacmahuun kuwaan aakhiro rumaysnayn camalkooda xun baanu u qurxinay oo shahawaadka iyo shubuhaadka iyo muxaramaadka ay ku dhex dabaalanayaan ayaa shaydaan u qurxiyo wanaag looga dhigay afaman zuyina lahu su'u camali fara'aahu xasana camalkoodii xumaa ayaa loo qurxiyo wanaag ay u arkeen markaasaa fahum yacmahuun waxay ku dhex wareersan yihiin camaladooda iyo fawaaxishka iyo foolxumada ayaa ay ku dhex wareersan yihiin oo qofka macaasida iyo dembiga iyo bidaca iyo baadilka ku dhex jira waa qof mutaxayir ah oon deganayn oo xaaladiisu aanay xasiloonayn ilaahay waxa uu tilmaamay cuquubada ay marayaan ifiya aakhiraba oo ulaa'ika aladiina lahum suu lcadaabi wahum fi laakhirati hum lakhsaruun alla waxau ihi kuwaasi cadaab daran bay leeyihiin adduunyada aysarku waxa hoosta ku odhanay ay bilasri waalqatli cadaab adduunye waxa weeye in adduunyada lagu duleeyo oo nolol lagu qafaasho lagu qabsado ama la dilaba oo qoorta laga jaro macnaha dee ama la laayo ama maxaabiis ahaan loo qaato wa hum fi laakhirati hum lakhsaruun adduunyada siday ugu dulloobayaan cadaab adduunye usoo marayo aakhirana wanaag uma yaalle iyagaa ugu khasaaro badan dabeed alla waxa uu tilmaamay masdaru lqur'aani alkariim qur-aanka sharaftiisa iyo karaamadiisa hore loo soo xusay masderka iyo meesha uu ka yimid wa innaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim waxaa la yidhi nebi moxamedow qur-aanka waa lagula kulminayaa waxaana lagaala kulminayaa xagga ilaaha xakiimkae xikmadda badan ee cilmiga badan agtiisa ayaa qur-aanka lagaala kulminayaa oo yacni lagaaga laqimayaa oo uu kaaga imanayaa oo malakul jibriil oo dee lagu soo diray ayaa ku xafidsiinaya oo kuu laqimaya oo ku baraya xagga uu kaaga yimidna waa min ladun xakiimin caliim dabeed waxaa la xuso ilaahay inooga qisooday qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo ooridiisii markii madyan uu ka soo noqonayey isagoo ooridiisii wata oo masar ku soo socda marka nebi muuse socodkaa uu isku soo socday min madyan ilaa misra ayaa waddadii uu ka ambado uu ka lumay marka iyadoo goor habeennimo ah waddadiina uu ka lumay weliba qabow iyo dhaxani ay dhacayso oo lacallakum tastaluuna daa laga fahmayaa habeen qabow inay ahayd si aa u dugsataan oo u kulaashaan markaa xilligaa iyagoo ku jira ayuu dab meel ka baxaya arka markaa dee dad degan iyo degaan baabuu moodo wuxuu yidhi dhuxul ka soo qaado maba oga isagu halka dabku ka baxaya waa geed qoyan ayaa biqudrati aljabbaar haddana iftiin daba oo waxa weeyaan naariga uu ka soo baxaya marka ololkaa iyo iftiinka halkaa ka soo baxaya halkii looguba waxyoonaya ilaahay kula hadlayay inay tahay de isagu ma oga ee wuxuusinu qori daba ama dhimbiil ka soo qaado marka waxa uu yidhi dab baan arkay isii suga aan war idinka keena eh khabarku mar waxa weeye waa can xaali ariiq waqad dallaha waddadii uu ka ambaday xaalkiisa iyo xaqiiqadiisa inuu xog iyo war uu ka soo helo ilaan waddadii baa uu ka lumay aw aatiikum bishihaabin qabasin lacallakum tastaluun ama dee qori daba oo intaad shidataan aad dugsataan ayaaban idinka keeni baa uu yidhi mar alla markii markaa muuse uu dabkii dul yimid dee waxyigiibaaba ku bilowday oo nuudiya an buurika man fi nnaari waman xawlaha wa subxaana allaahi rabbi alcaalamiin waa loo dhawaaqay oo waxaa la yidhi muuseow halka uu dabku ka baxayo waa geedka uu soo dul joogsaday ee dabka iyo iftiinka iyo nuurku uu ka soo baxayo eh halkaa cidda joogta waa la barakeeyey waa muuse iyo cidda hareeraheedaba ah waa malaa'igtii oo jalaaludiin almaxalli waxa uu leeyahay fi nnaari fiida dabadeed waxaa la qadarayaa makaan oo ay fii makaani nnaari makaanka dabku ka soo baxayo cidda joogta waa la barakeeyo oo muuse ah iyo cidda makaanka hareeraheeda ku sugan oo malaa'igtii rabbi ah marka waa makaan mubaaraga oo muuse loogu waxyoonayo wa subxaana allaahi rabbi alcaalamiin ilaah baana ceeblaawo oo xumaan oo dhan ka nasahan allaha uunka oo dhan iyo caalamiinta rabbigooda ah dabeed alla waxau idhi yaa muusa innahu ana allahu alcasiizu alxakiim muusow anigu waxaan ahay allihii mudnaa in la caabudo keligii ee xaq lagu caabudayey allaha awoodda iyo cizada iyo halabadaba iska leh xukumka iyo xikmadaba leh allahaasaan ahay dabeed muuse waxaa loo dhiibayaa laba mucjizo oo astaan iyo calaamad u ah rasuulnimadiisu inay run tahay oo rabbi xaggiisa laga soo diray waxaa alle markaa u waxyoodo uu ku yidhi ushaada rid oo dhulka ku tuur mar alle markuu riday ayaa wuxuu arkay ushii oo islaba rogaysa sidii maska dee muuse markaa waa isaga jeedsado waa ka dhaqaaqay dibna uma soo eeginoo kuma soo noqon ilaan waxbaa la tusay layaab badan oo ushii dhulka uu ku tuuraybaa mas islaba rogaya noqotay dabadeed waa loo dhawaaqo alla wuxuu ku yidhi laa takhaf innii laa yakhaafu ladaya almursaluun muusew ha baqanin agtayda rusushu kuma baqato waxaa loo sheegayaa rasuul la soo diray inuu yahay ammaan iyo nabadgelyana uu ku noolaanayo ushan mar waxaa lagu sheegay faydaa hiya xayatun tasca abeese ordaysa mar faydaa hiya thucbaanun mubiin waaba mas weyn oo masnimadiisu caddahay mar waa kaannahaa jaanun waa subxaanyada ama abeesada yar marka waxay culimmadu yidhaahdeen saddexdaba waxaa loogu sifeeyey waa sifo ay lahayd oo xagga surcatulxaraka yacnii dhaqaaqa iyo cararka iyo orodka degdega ay u cararayso subxaanyadaa yar waa abeesada ama maska nooca yar kaasaa lagu shabahay waa lisurcati alxaraka degdegeed iyo orodkeega abeesadaa yar ama subxaanyadaa ayaa la moodaa xagga xajmiga iyo xoog iyo awoodda ay wax ku qaadasay ku qabanaysana faydaahiyo thucbaanun mubiin waa mas marka intaba waa leedahay oo yacni xagga weynida iyo xajmiga iyo awooddana waa mas faydaahiyo thucbaanun mubiin xagga degdega ay u boodaysa iyo cararkana waa abeesada ama subxaanyadaa yar marka intaba waa leedahay ilaahay markaa waxa uu yihi ha baqanin waa mucjizo lagugu karaamaynaye kadib aayaddaas markuu arkay oo aayaddii usha ah ile waa mucjizo layaab badane aayaddii kalea loogu xijisiiye waa labadii ugu cajabta badnaa sagaalka aayadood ee la siin doono ushiyo gacantaa ugu layaab badnaa marka waxaa la yidhi waa adkhil yadaka fii jaybik asluljayb sidaynu sheegnay waa alqacu waa goynta oo jamalku futuuxaatulilaahiya wuxuu ku odhanayaa fii jaybika ee tawqa alkhamiis waa qamiiska ama marada qofka uu xidhan yahay halkaa qoorta ee wareegsanee madaxa laga geliya ama laga soo bixiyo marka wuxuu odhanayaa summiya jayban liannahu yujaabu an yuqtacu liyadkhula fiihi ra'su waxaa jayb loo yidhi waayo liannahu yujaabu an yuqtac jaabadu waa qataca waayo wuxuu yidhi halkaa madaxu gelayo waxaa loo goynayaa liyadkhula fiihi ra'su sidee luquntii iyo qoortii ama madaxii uga galo ayaa intaa marada loo banneeyaa dee hore marka wa adkhil yadaka fii jaybika waa halka maradaadu ay ka go-an tahay ead xidhan tahay ee madaxa aad ka gelisa halkaa gacantaada geli waa bartaa halkaa gacanta geli oo wad ilaa aad garabka hoostiisa ama kilinkilada gaadhsiiso dabeed soo saaro iyadoo cad bay soo bixi macnuhu waa sidaas weliba waxaa la yidhi min hayri suu si aan loo odhan baras baa ku dhacday waa cudur la-aantii waxay gacantu la cadday la iftiimaysaa baras iyo cudur ku dhacay ma aha ee waa mucjizo lagugu karaameeyey waxaa kaloo loo sheegay dee aayaad intaa ka badan in waxa weeyaan lagu karaamaynayo oo fii tisci aayaati oo waxa weeyaan duufaankii iyo ayaxii iyo rahii iyo dhiiggii iyo abaarihii iyo baddii la kala jeexay iyo waxyaabihii faraha badnaa ee lagu karaameeye weeye markaa fii tisci aayaatin ilaa fircawna wa qowmihi inahum kaanuu qowman faasiqiin sagaalka aayadood ee labadani ay ka mid yihiin labadan iyo toddoba kale weeyaane waxa lagugu karaameeyey si aad fircoon iyo qoomkiisa ugu digtood ugu tagto waayo waa niman xadgudbay oo darjiiray waa niman darjiidhay oo waxa weeyaan dee daacada rabbi ka baxay weeye dabadeed fircawn iyo qoomkiisii aayaadkii markay u yimaadeen sidii caadadoodu ahayd dee waxay yidhahdeen haadaa sixrun mubiin waxani waa sixir cade mucjizana ma aha wa jaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi way dafireen aayaadkan oo waa diideen naftoodu iyadoo ay yaqiinsatay inay run yihiin aayaadkani oo maxay u diideen waa dulmi iyo xadgudub dartii iyo isa sarraysiin ay isa sarraysiinayaan ee bal cidhibtoodii halkay ku dambaysa eeg oo kuwanta oo wax ku qaado macnaha fii qaraarati anfusihim dhab ahaan way yaqiinsanaayeen waxani inaanay sixir ahayne mucjizo muuse lagu karaameeyey inay tahay way garanayeen laakiin si badrheedha ayay xaqa uga baydheen oo dulmi iyo kibir dartii ayay u diideen diinta alleh kadib allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga warramay qisadii daawuud iyo inankiisii sulaymaan iyo waxyaabuhuu rabbi ku karaameeyey si aynu ugu wantowno wax ugu qaadanno alla waxau ihi walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilmaa wa qaala alxamdu lilaahi aladii fadalanaa calaa kaiirin min cibaadihi almu'miniin alla waxau ihi dhab ahaan waxaanu siinay oo ugu nicmaynay daawuud iyo sulaymaan cilmi oo cilmigii nubuwada ee dadka ay ku kala xukumayeen ee ku kala saarayeen ayaanu siinay baa rabbi u yihi subxaana nicmada la siiyey way ka garaabeen oo way garteene kamay gaaloobin ilaahay siiyena waa ugu mahadnaqeen oo wa qaala alxamdu lilaahi aladii fadalanaa calaa kaiirin min cibaadihi almu'miniin labadooduba waxay yidhaahdeen sulaymaan iyo daawuud alla ilaahe waxa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh ilaaha in badan oo addoommadiisa ka mida naga fadilay waxaa halkaa laga qaadanaya ilaahay nicmo dheeraada markuu ku siiyo ama cilmi ha noqoto ama caqli ha noqoto ama cuud ha noqoto ama caruur ha noqoto dadku waa kala duwan yihiin wax aad dadka dheer tahay markaad aragto ha ku kibrin oo qooq ha ka qaadin iyo isla weyni iyo santaag laakiin waxaad u celisaa allihii ku siiyey oo ugu mahadnaq kuna caabud oo ha ku caasiin waxaana tidhahdaa ilaaha dad badan iga duwee dheeraadka ay siiyaa mahadle ilan maaha xooggaaga iyo xeeladaada waa bifadli illaahi wa manni waa deeq ilaahay kugu galladayste garo dabeed alla wuxuu tilmaamay sulaymaan nebinimadii daawuud inuu ka dhexluu uga dambeeyey oo wawarisa sulaymaanu daawuuda waxa weeyaan sulaymaan aabbihii daawuud ayuu dhaxlay dee waynu garanaynaa ambiyo inaan adduun laga dhaxlin oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa haddaanu ambiyada nahay laa nuurath maa taraknaahu sadaqa adduunna lagama dhaxlo haddaanu wax ka tagno waa sadaqo ummadda islaamka a loo qaybiyo laakiin dhaxalkan sulaymaan iyo daawuud dhex maray waa nebinimadii iyo cilmigii oo sulaymaan aabbihii daawuud wuxuu ka dhaxlay waa nebinimadii waa annubuwa yacnii boqortinimadii iyo nebinimadii iyo cilmigii ayuu uga dambeeyuu ka dhaxlay markaasaa waxau yihi sulaymaan yaa ayuha annaasu cullimnaa mantiqa tayri wa uutiinaa min kulli shay ina hada lahuwa alfadlu lmubiin waxau yihi dadow waxaana la baray dhawaqa iyo hadalka shimbiraha wax walbana waxbaana laga siiyo ambiyadii iyo muluugtu ay helaan arrintaasina waa deeq iyo fadli aad iyo aad u weyn halkaana waxaa laga qaadanayaa idhaaru nicmati illaahi calaa cabdi in allaha yuxibu an yaraa ahara nicmatihi calaa cabdi ilaahay waxa uu jecel yahay addoonkiisa wuxuu ku galladaystay raadkeega inuu addoonkiisa ku arko addoonkuna muujiyo wa amaa binicmati rabbika faxadid nicmada rabbiga ka sheekee oo sheeg baa la yidhi oo muuji marka dee nebi sulaymaan wuxuu muujinayaa ou caddaynayaa nicamta la siiye wax ka mid ah oo cilmiga ah waxyaabaha dee la muujiyo ee ilaahay loogu mahadnaqo ama nicmo la helana waxyaabaha ugu qaalisan buu cilmigu ka mid yihi markaa ruuxu haddii ilaahay nicmo u siiyo yaanu qarinin qofku hadduu yidhaan waxba ma haysto waxba ima soo galaan dee waxaa laga yaabaa in taaba loo rumeeyo oo albalaau muukalun bilmantiq baa la yidhi balaayo afkaa loo wakiishee dee in afkaagaba lagu raacaa laga yaaba iyo niyadaada xun marka hadalka wanaagsan iyo tafaa'ulka iyo saadaasha wanaagsani waa khayr marka wuxuu alla ku siiyo ha qarinin ee muuji oo korkaagana ha ka muuqato yacni qowlan wa ficlan ficil ahaan iyo qowl ahaanba ha kaaga muuqato adigoo ilaahay ugu mahadnaqaya oon kibir iyo qooq midna aan ka qaaday waayo waxau idhi inna haadaa lahuwa alfadlu lmubiin waa xoogaygiiyo xeeladay ma odhan sidii qaaruun iyo fircawna naftiisa uma tiirin sidii qaaruunkii yidhi innamaa uutiitu calaa cilmin cindii iyo fircoonkii yidhi alaysa lii mulku misra wa haadihi lanhaaru tajri min taxtii labaduba markay ku dhaateen waxaanay lahayn ee naftooda u nisbeeyeen dee waa tii lagu halaagay qaaruun iyo fircawnba laakiin sulaymaan waxau idhi inna haada lahuwa alfadlu lmubiin waa deeq alleh oo cad oo ilaahay nagu galladaystay sidaasay nicmadu ku barakoobaysaa allaha ku siiyey inaad u tiiriso oo naftaada aanad u nisbayn wamaa bikum min nicmatin fa min allah maaha min nafsik dabeed alla wuxuu tilmaamay sulaymaan safar safaradiisii ka mida min ashaami ila alyaman shaam intuu kasoo ambabaxay yaman uu soo kacay ayaa colkiisii markuu baxayey oo dhan baa lasoo ururiyey hadday jin tahay hadday insi tahay hadday shimbiro tahay wuxuuba ciidankiisay ka mid ahaayeen ciidanka intaa baaxad iyo ballaadh lena dee inuu isdhaafay len isku tallaabayo isku socotoona maahee yacni waa yuusacuuna waxa weeye ka u hordhiya ka u dambeeya xagga horena waa laga socdaa xagga dambena waa laga socdaa oo dee waa laysu joojinayaa waa laysu celinayaa si aanu ciidanku isu dhaafin oo uu isku lug u noqdo alla markaa wuxuu inooga qisooday qisadii sulaymaan iyo qudhaanjada iyo ciidankiisa marka alla waxau idhi tog ay qudhaanjo degan tahay markii uu ku soo baxay ayaa qudhaanjo qudhaanjadii ka mid ah waxay tidhi qudhaanjooy guryihiinna gala yaan sulaymaan idin burburin iyo ciidankiisu iyagoon idin ogeyne fa tabasama daaxikan min qowliha sulaymaan hadalka ay qudhaanjadu ku hadlaysuu garanaya wuu afgaranayaa hadalkoodii hadalkay qudhaanjadaasi tidhi ayaa uu la dhoolla caddeeyo oo la qoslay sulaymaan calayhi salaam waxaa la yidhi qudhaanjadaasi amarat wa nahad waictadarat yacni hadalkaa yacni hadalka intaa leegeen fara badnayn haddana xikam fara badan oo xeel dheer ayay qudhaanjadaasi ku hadashay marka hore naadad way dhawaaqdo yaa ayuha namlu dee dadkeediiyo waxa weeyaan bahdeedii bay u yeedhay qudhaanjooy amar bay siiso udkhuluu masaakinakum oo waxyaabaha tusinaya inay dee hoggaankoodii ama boqoradoodii ahayd waayo sida aadamaha iyo cuqaasha iyo dadka caqliga libada ay isugu taliyaan ayaa noolo kastaa hoggaan iyo tale uu leeyahy oo dee shinniduba oo idinka arkay boqoradeedi iyo siday uga dambeeyaan ay u wada socdaan markaa qudhaanjadii waxay tidhi udkhuluu masaakinakum guryihiinna gala waa amar laa yaxtimanakum sulaymaanu wa junuuduhu waa nahyi oo yaanay idin burburini iyagoon idin arkayn sulaymaan iyo ciidankiisu wa hum laa yashcuruuna waa ictidaar waxay u cudurdaartay sulaymaan iyo ciidankiisa yacni waa cudurdaar iyo malo wanaag waxaa laga qaadanayaa had iyo jeer xusnu danniga iyo cudurdaarku qofka inuu ka soo horeeyo oo xagga xunu aanu ka eegin marka qudhaanjadaas xikmadda baliiqi ay ku hadashay waa maxay wa hum laa yashcuruuna idinma bedheerayaan oo uma kasayaan inay wax idin yeelaan laakiin waxaa suurowda iyagoon ogeyn inay dee idinku joogsadaan oo idin burburiyaan taasuu markaa la dhoolla caddeeyo sulaymaan la qoslay markaasuu haddana nicmadii rabbi ka mahadnaqay oo waxau idhi wa qaala rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waan acmala saalixan tardaahu wa adkhilnii biraxmatik fii cibaadika asaalixiin nicmadaas markuu gartay uu garowsaday ee uu ka garaabay ila waa nicmo weyn xataa quraanjo waxay ku hadlaysaa inaad garato waa nicmo weyn colkaas inaad jin iyo insi iyo shimbiro iyo xayawaanaadba adigu aad u taliso oo afkoodana aad taqaano waa nicmo weyn markaa wuxuu yidhi allahayow iwaafaji waxaasoo nicmood igu galladaysatay inaan kaaga mahadnaqo shukrigeediiyo mahadnaqeeda allaw iwaafaji nicmadaad waalidkay ku galladaysatena mahadnaqeeda allahayow iwaafaji oo nicmada aabbihii dee waxa weeyaan waa waa aabbihii daawuud oo dee waa nebi nicmo ka weyne ma jirto marka hooyadiina dee nicmo waxaa ugu filan inay tahay mu'minad nebi dhashay marka wuxuu yidhi nicamkaa aniga iyo aabbahay iyo hooyadayba aad ku galladaysatana shukrigeeda inaan ka mahad celiyo allahayo iwaafaji oo igu ilhaami camal wanaagsanna iyo waafaji ood raalli ka tahay addoommadaada wanaagsanna ilaahu raxmaddaada dhexdooda igu geliyo mid ka midoo ku dhex jira allah yow iga yeel kadib sulaymaan wuxuu bilaabay haddana ciidankiisii inuu kormeero uu baadho oo yaa jooga yaase maqan marka ciidanka shimbirihii ayuu dhex galay oo si uu ogaado yaa maqan yaase jooga markaasuu yidhi shimbirkii hudhudka maxaanu arki lahayo mise waa maqan yihi waa u hanjabay oo goodi adag buu usoo jeediyey oo wuxuu yidhi wallee ama cuquubo daran baan marin ama waaban gowrici ama wuxuu ku maqnaa sababteediiyo cudurdaarkeedu la shir iman oo uu keeni fa makata hayra baciidi wax yar baabuu maqnaa hududkii markiiba waa yimi oo fa makata hayra baciidin ay zamaanan yasiiran wax yar buu nagaaduu maqnaayo markiiba waa yimid dabeed waxa uu yihi war aanad aduu hayn ayaan soo helay oo weliba aan saba ka keenay saba waa qabiila min qabaa'il alyaman mandiqada lafteedana saba qabiilada magaceedana sabaa la yidhaahdaa waa mandiqada imika ma'rib la yidhaha iyo hareeraheeda halkaas ayaa reer saba degaan u ahayd marka waxa uu yihi qabiilada yamanta qabaa'ilkeeda ka mid ee reer saba ayaan war hubaala kaaga keenay waxaan soo arkay buu yidhi haweeney horta u talisa marka haweeneyda waxaa lagu tilmaamay mufasiriinta ku sheegaan bilqiis marka haweeneyda ayaa u talisa bilqiiso la yidhaahdo waana mid la siiyey wax kastoo boqoro ama muluugtu ay lahaayeen walaha carshun cadiim carshiga waxaa la yidhaha waa sariiru lmelig boqorka ama meliga sariirtiisa uu ku fadhiistee lagu karaameeyo ayaa carshi la yidhaha marka carshi weynna waa leedahay waxaa kaloon soo ogaaday buu yidhi iyada iyo qoomkay u talisaaba inay cadeedda caabudaan alla sokadii oo camalkooda xun loo qurxiyey xaqiina laga horjoogsaday oo kuwa hanuunsan aanay ahayn oo aanay u sujuudayn ilaaha ka soo bixiyo waxa ku qarsoon cirka iyo dhulkaba alkhaba waa masderun bimacna almakhbuuq waa masder lagu awilayo ism mafcuulo alkhaba ay almakhbuu'a waxa lagu qariyey cirka iyo dhulkaba ilaaha ka soo bixiya min almatari waalnabaat cirka waxa ku qarsoonee matarkaa allaha ka soo bixinaya dhulka waxa ku qarsoonee baadka ana allaha ka soo bixinaya ilaaha uma sujuudaan ilaaha markaa wax qarsoon iyo wax qeexan labadaba og allahu laa ilaaha illaa huwa rabu lcarshi alcadiim allah waxa weeyaan keligii xaq lagu caabudo mid xaq lagu caabudoon isaga ahayna ma jiro rabulcarshi alcadiim markii la sheegay carshi weyn inay leedahay bilqiisa ayaa waxaa la xusay dee ka ilaahay mid walba inuu ka weyn yaho rabbul carshi alcadiim carshigaa makhluuqaadka ugu sarreeya ee saqfulmakhluuqaad ilaaha khaaliqiina uu kasii sarreeyo ayaa kaana kasii weyn taasaa la tilmaamayaa oo la dareensiinayaa alla waxa uhi taasiin allahu aclamu bimuraadih tilka taasi aayaatu lqur'aan qur'aanka aayaadkiisii weeyi wa kitaabin wa aayaatu kitaabin kitaab aayaadkii weeyi kitaabkaasoo mubiinin cad ama wax caddaynaya hudan xaal uu yahay kitaabkaasi hanuun iyo wa bushraa bushaaro lilmu'miniina mu'miniinta uu yahay alladiina mu'miniintaasoo yuqiimuuna oogaya alsalaata salaada oogaya oo yu'tuuna siinaya azakaata sakadana bixinaya oo ehelkeeda siinaya oo wahum iyagu bilaakhirati aakhirana hum iyagu yuuqinuuna yaqiinsanaya ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn zayannaa waxaanuu qurxinay lahum iyaga acmaalahum camalladoodaanuu qurxinay oo fahum iyagu yacmahuuna waa kuwa ku wareeraya xumaanta iyo macsiyada dhexdeeda ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa lahum ay u sugnaatay iyaga suu'ul cadaabi cadaabkiisa xun oo adduunyada lagu dulaynayo o lagu ciqaabayo bilqatli waalasri wa hum iyagu fi laakhirati aakhirana hum iyagu alakhsaruuna kuwa ugu khasaaraha badan weeyi oo dee naar baaba ka horaysa wa innaka adiga nebi muxamedow latulaqaa waa lagula kulmiyaa alqur'aana qur'aanka waa lagula kulmiyaa oo min ladun xakiimin ilaa xikmad badan agtiisa ayaa lagaala kulmiyaa allahaasoo caliimin cilmi badane ah oo ilaahay agtiisa ayuu kaaga yimaadaa oo jibriil ayaa kuu laqina oo markaa ku xafidsiiya oo kuu akhriya wadkur xus nebi muxamedow id waagii qaala uu yidhi muuse nebi muuse liahlihi ehelkiisiiyo ooridiisii uu ku yidhi innii anigu anastu waxaan arkay naaran dab sa'aatiikum waxaan idinla iman doonaa minhaa ay min annaari dabka xaggiisa waxaan idinkala iman doonaa ama aan idinka keeni doonaa bikhabarin war ayaan idinka keeni doonaa oo dariiqaynu ka lunnay warkiisaan ka heli aw aatiikum ama waxaan idinkala iman oon idinka keeni dabka bishihaabin dhimbiil daba dhimbiishaasoo qabasin ay maqbuusatin min aslihaa laga soo dhimbiil qaatay dabkii asalka ahaa ee meesha ka baxayey dhimbiil dabkaa laga soo qaatay waa qabaska bimacna almaqbuusa markaad ku macnayso haddii qabaska laga dhigay qori dabana kala bedel oo waxa weeye aw aatiikum ama waxaan idinkala iman oon idinka keeni bishihaabin dhuxul daba qabasin baan idinka keeni qori daba oo qorigu markuu afka dabka ku leeyahay uu nool yahay ayaa qabas laydhaah markaa qabasin qori dabaan idinka keeni lacallakum tastaluuna si aad u kulaashaan oo u dugsataan ilain habeen dhaxani dhacaysay ahayd falammaa jaa'ahaa dabkii markuu u yimid muuse nuudiya waaba halkii loogu waxyoonayaye waa loo dhawaaqay muuse oo maxaa loogu dhawaaqay ambuurika biambuurika waa la barakeeye muusow man axadka fi nnaari ay fii makaani nnaari dabka makaankeeda ku sugan dabku meesha uu ka baxayo ka ku sugan waa muuse waa la barakeeyey waman xawlahaa cidda hareeraheeda joogtana waa la barakeeyey waa malaa'igtiiye wa subxaana allah ilaahay baa ceeblaawaa oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka nasaan allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa yaa muusa muusow innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku wuxuu yahay ana anigu allaahu alla inanahay allihii alcasiizu ee awoodda badnaa ee qaalibka ahaa allihii alxakiimu ee xikmadda badnaa wa alqi rid muusow casaaka ushaada ridoo dhulka ku tuur falammaa ra'aahaa ushii markuu arkay muuse tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqaysoo sidii maskadee galgalanaysa ka'annahaa iyadoo aad moodaba ushii jaanun masyar ama subxaanyo oo kale la moodo wallaa waa jeestay muuse mudbiran xaal u yahay mid dhabarka u jeediyey oo walam yucaqib ay lam yarjic dibna uma soo eegin oo uguma soo noqon yaa muusaa muusow laa takhafa cabsanin innii aniga laa yakhaafu kuma cabsadaan ladaya agtayda almursaluuna kuwa la soo diray ilaa man dalama laakiin ha yeeshee man dalama ruuxa dulmiya uma badela dabeed ku bedela xusnan wanaag bacda suu'in xumaan dabadeed ruuxa intuu dembaabuu dulmi falo wanaag ku bedela xumaan dabadeed fa innii anigu afuurun miduu dembi dhaafis badan baanoo u dembi dhaafaya raxiimun oo u naxariisanaya wa adkhil geli muusow yadaka gacantaadana geli fii jaybika jeebkaaga geli macnaha maradaadu meesha ay ka go-antahe luqunta ama madaxa laga geliyo halkaa gacantaada geli ilaa aad kilinkilada ama garabka hoostiisa aad gaadhsiiso dabeed ka soo saar weeyi oo markaa maxaa dhacaya takhruj way soo bixi gacantii baydaa'a xaal ay tahay mid cad min hayri suu'in xumaan la'aanteed cudur iyo dhibaato ku dhacday iyadoonay jirin oonay baras ahayn mucjiso iyadoo la cad oo la dhalaalaysay soo bixi fii tisci aayaatin yacnii aayado sagaalo dhexdood xaal ay ku sugan tahay aayadda gacantu ile gacantu waa aayade oo waxaad usoo qadartaa aayatan xaal ay gacantaa caddaanaysaa aayad ama mucjizo ay tahay mucjizadaasoo fii tisci aayaatin dee aayado sagaale dhexdood ku sugan oo ka mida sagaal aayadoodoo laguu karaamaynayo ilaa fircawna waxaad usoo qadartaa mursalan biha xaal aad tahay mid aayaadkaa lala diray oo ilaa fircawna fircoon xaggiisa lagula diray iyo wa qowmihii qowmkiisii amaba waxaad taqdiirka ka dhigtaa arsalnaaka yaa muusa fii tisci aayaatin maca tisci aayaad muusow waxaanu ku soo diray sagaal aayadood adoo wata waxaananu kuu soo diray ilaa fircawna fircoon xaggiisa iyo wa qowmihii reetolkii waayo innahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen qowmaa qolo kuwaasoo faasiqiina taacada rabbi ka baxay falammaa jaa'adhum markay u timid fircoon iyo qoomkiisii aayaatunaa aayaadkaygii ay u yimaadeen mubsiratan ay mudiicatan waadixa xaal ay aayaadkaas yihiin kuwa cadcad oo iftiimaya oo wax iftiiminaya markay u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kani sixirun sixir weeyi sixirkaasoo mubiinun sixirnimadiisuna ay caddahay wajaxaduu waa dafireen oo way diideen bihaa aayaadkii walxaal istayqanadhaa aayaadka ay yaqiinsatay anfusuhum nafahoodu oo maxay u diideen dulmaa ay liajli dulmin yacnii juxuudka ayaa lagu cilaynayaa wajaxaduuda waxay u diideen oo u dafireen dulman liajli dulmin xadgudub iyo dulmi dartii wa culuwa liajli culuwin iyo sarrayn ay isa sarraysiinayaan sababteed ee fandur bal eeg ay nadara tafakurin waictibaar eegmo loo fiirsanayo oo laga fakerayo kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmufsidiina kuwaa wax fasahaadiyey cidhibtoodu halkay ku dambaysa bal eeg dee halaag iyo hoog baa hanti u ahaayo waatii biyaha lagu baabi'iyey allah waxau ihi walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud iyo wa sulaymaana sulaymaan cilmaa cilmi ayaanu siinay wa qaalaa waxaanay yidhaahdeen labadooduba alxamdu mahadi lilaahi allah ayay u sugnaatay alladii allihii fadalanaa naga fadilay calaa kaiirin in fara badan oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a addoommadiisii almu'miniina ee mu'miniinta ahaa wa warisa waa dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuuda daawuud ayaa u dhaxlay oo nebinimadiibuu uga dembeeyuu uga hadhuu ka dhaxlay wa qaala waxaanu yidhi sulaymaan yaa ayuha nnaasu dadkiiow cullimnaa waa shukran lilaah wuxuu nicmada u sheegayaa mahadnaq ee kibirka ma aha cullimnaa waa nala baray mantiqa tayri shimbiraha dhawaqooda iyo hadalkooda ayaa nala baro waanu afnaqaanaa wa utiinaa waanana la siiyey min kulli shay wax wal oo ambiyo iyo boqorro la siiyana waa nala siiyey inna haadaa ay ilmu'taa waxaa nala siiyey ama al-iitaa siintaas mastera mays mafcuul waxaa nala siiyey ama siintaasiba lahuwa isagu alfadlu waa deeq deeqdaasoo almubiinu cad oon shaki lahayn waxushira yacnii safaradii uu sulaymaan galay mid ka mid a la xusayaa iyo wixii dhacay waxushira waa loo soo ururiyey lisulaymaana sulaymaan junuuduhu ciidankiisii min aljinni jinka ahaa iyo walinsi insiga iyo watayri shimbiraha oo fahum iyaga yuusacuuna waa kuwa laysu celcelinayo oo laysgaadhsiinayo si aanay isu dhaafin xataa idaa atow markay u yimaadeen calaa waadi namli qudhaanjada toggeedii halkay deganayd qaalad waxay tidhi namlatun qudhaanjo qudhaanjadii markaa ka mid ah waxay tidhi yaa ayuha namlu qudhaanjooy udkhuluu gala masaakinakum guryihiinna laa yaxtimanakum yaanu idin burburinin sulaymaanu sulaymaan iyo wa junuuduhu ciidankiisu walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay waxba dareemayn qudhaanja halkay uga cudurdaartay dadkii yacni karaamada lahaa dee waxaa laga yaabaa cuqalada iyo dadka caqligala maanta inaanay isu cudurdaarin fatabasama waa dhoolla caddeeyey nabi sulaymaan daaxikan xaal uu yahay mid qoslaya min qowlihaa min ajli qowlihaa qudhaanjadaa hadalkeeda dartii isagoo la qoslaya wa qaala waxaanu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow awsicnii igu ilhaami oo iwaafaji an ashkura inaan kugu mahad kuugu mahadnaqo nicmataka nicmadaada inaan kaaga mahadnaqo allatee nicmadaasoo ancamta adigu nicmaysay calaya aniga iyo wa calaa waalidaya labadayda waalid korkoodaba iyo wa an acmala inaan sameeyana allahayow iwaafaji saalixan camalan saalixan camal wanaagsan camalkaasoo tardaahu aad raalli ka tahay rabbigayow oo waadkhilnii igeli biraxmatika bisababi raxmatig naxariistaada sababteeda igu geli fii cibaadika fii jumlati cibaadig addoommadaada dhexdooda igeli addoommadaadii asaalixiina ee u wanaagsanaa ee ambiyadiiyo awliyadaba lahaa watafaqada waxa uu baadhbaadhay sulaymaan atayra shimbirihii ayuu dhex galay isagoo baadhayo kormeeraya fa qaala dabeed waxau yihi sulaymaan maa lii war maxaa ii sugnaaday laa araa xaal aanan arkayn alhudhuda shimbirkii hudhudka maxaanu arki laayahay am kaana mise wuxuu ka mid ahaaday min alghaa'ibiina kuwa maqan jalaalaynku halkaa wuxuu soo qadarayaa am kaana jumlo kale oo maxduufay ku cadfan tahay oo acarada lii maa manacanii min ru'yati ma waxa aniga ii soo darriyo igu dhacay waxa ru'yadiisa iga teeda oo iga manciya am kaana min alghaa'ibiina mise isagaa maqan marka jumladaa kale ma anaa wax iga manciyeenoo waxbaa iga teeday mise waa maqan yahay jumladaa kale usoo qadaraya waxa uu yidhi markaa lawucadibannahu walle waan cadaabi oo waan cadaabi shimbirkaasi huduudka cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan daran cuquubad daran baan marin aw la adbaxannahu ama waan gowrici aw layaatiyannii ama wuxuu ila imani bisultaanin xujo iyo daliil daliilkaasoo mubiinin cad ama cudurdaarka iyo sababtuu la maqnaa xujo cad oo waxa weeyaan loogu cudurdaar uu keeni famakatha waa maqnaaday hudhudkii kayra baciidin wakti yar ama wuxuu nagaaday wakti aan durugsanayn ay zamaanan yasiira yacni wax yar kadibba waa yimid weeyi famakatha hayra baciidin famakatha waa nagaaday ama wuu maqnaadayba hayra baciidin wakti yar oon durugsanayn waa zamaanan yasiira dabeed waa yimid baa meesha ku qadaran oo faqaala dabeed waxa uu yidhi axadtu waxaan koobay oon soo ogaaday bimaa shay lam tuxid aanad koobin sulaymaanow bihi maaga waji'tuka waxaanan kuula imid min saba-in ree saba waxaan kaaga keenay binaba-in war warkaasoo yaqiinin la hubo innii anigu wajadtu waxaan ogaaday imra'atan haweeney haweenaydaasoo tamlikuhum iyadu hanatay oo macnaha iyadu mulkiday oo u talisoo boqorad u ah wa uutiyad waxaana la siiyey haweenaydaasi min kulli shay wax wal oo boqorada iyo muluugtu ay leeyihiin waa la siiyey walahaa waxaanay leedahay carshun carshi carshigaasoo cadiimun weyn waa sariirtii boqorada wajadtuhaa waxaan ogaaday iyada iyo wa qowmahaa qowmkeeduba yasjuduuna inay u sujuudayaan lishamsi cadeedda min duuni illaah ilaahay sokadii wazayana waxaana u qurxiyey lahum iyaga ashaytaanu shaydaan baa u qurxiyey acmaalahum camaladoodii oo fasadahum dabeed waxa uu ka jeediyey can isabiili waddadii xaqa ahayd ayaa uu ka horjoogsado uu ka jeediyey oo fahum iyagu laa yahtaduuna kuma hanuunayaan anlaa yasjuduu ay an yasjuduu inay u sujuudaan kuma hanuunayaan lilaahi alla ay u sujuudaan alladii allihii yukhriju soo bixiya alkhab'a ay ilmakhbuu'a waxa lagu qariyee ku qarsoon fi samaawaati samooyinka dhexdooda ee matarka ah iyo walardi arlada dhexdeeda ee baadkiiyo geedaha wayaclamu waxa uu ogyahay rabbi maa tukfuuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisanaysaan allaahu alle laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye rabulcarshi waa carshiga rabbigiisa carshigii alcadiimi ee weynaa wallahu aclam